dowladda soomaaliya ayaa dardar gelinaysa dib u dhiska ciidankeeda dhowaan waxay dowladdu saraakiil u dirtay gobolada dhexe si ay dib u dhiska ciidanka hordhac ugu noqdaan maxay qaadan kartaa in ciidanka la mideeyo dibna loo hubeeyo ama loo habeeyo waa mowduuca qeybta afraad una dambeysay ee taxanaha xaaladaha nolosha iyo amniga ee gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waryaheena xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada beledweyne
amniga gobollada hiiraan iyo galgaduud ayaa saameyn xoog leh waxaa ku yeeshay isbeddelladii soo maray dalka ku dhowaad tobankii sano ee ugu dambeeyey gacankuhaynta gobolladan waxaa ku loolamaya dhinacyo iska soo horjeeda sida al-shabaab ahlu sunna wal-jamaaca iyo dowladihii ku-meelgaarka xilligan qaar ka mid ah labadan gobol sida ceelbuur buulaburte jallaqsi iyo maxaas waxaa gacanta ku haya kooxda al-shabaab inkastoo la tilmaamo in amniga magaalada uusan weli gaarsiisnayn ayaa haddana magaalada beledweyne waxa ay ka mid tahay magaalooyinkii ugu horreeyey ay dowladda dib u hanato in ka badan saddex sano oo kooxda al-shabaab ay maamulaysay beledweyne xilligan waxaa ku wada sugan ciidamada amisom ee jabuuti kuwa ethoobiya iyo ciidan dowladda soomaaliya hoostaga haddaba ma jirtaa iskaashi ka dhexeeya ciidamadan amniga beledweynese maxaa iska beddelay waxaa su-aashaasi ka jawaabaya taliyaha saldhigga booliiska beledweyne gaashaanla dhexe cali dhuux cabdi mahadalle amniga gobolka haddii aan ku hormaro ama degmada beledweyne waxaa ka shaqeeya halkan maamul ay dowladdu soo magacaawday waxaa ka dhisan hay-adihii amniga oo sida booliiskii sida ciidankii xoogga nabad suguddii ciidan amisom oo muxuu ahaa nacaawiyo oo jabuuti ka yimi iyo ciidan kaleeto oo caalamiyo afrikaha oo nala jooga intaasoo dhan marka laysu wada geeyo waxay iskaashi ka leeyihiin sidii amniga loo sugi lahaa khaasatan muxuu ahaa amniga magaalada beledweyne iyo nawaaxigeeda ay dowladda gacanta ku haysaa ciidamada jabuuti iyo kuwa ethoobiya ayaa duleedyada magaalada bariga iyo galbeedka waxa ay ku kala leeyihiin saldhigyo ciidan oo amniga magaalada lagala socdo amisomna waxa usii dheer muddadii ay joogtay in tababaro ay u fidisay qaar ka mid ah ciidamada dowladda soomaaliya ee xilligan ka howlgala beledweyne iyo nawaaxigeeda korneyl cismaan dubad waa taliyaha ciidamada amisom ee gobolada hiiraan iyo galgaduud ciidamada amisom iyagoo la kaashanaya ciidamada etoobiya ee jooga iyo ciidamada soomaaliyeed annagoo aaminsan ummadda soomaaliyeed ayaan culayska saaray inaan habayno tayogelinno ururino ciidamadii maleeshiyaad beeleedkii beeluhu ay lahaayeen meelaha isbaadhooyinka joogay beeliba sectarkooga ama meelaha ay degan tahay ay ciidamadii ay ku haysteen yaan soo ururinay maanta waxay u muuqdaan ama ay yihiin ciidan qaran oo ku abtirsanaya ciidan soomaaliyeed hadda waxaa xiraysan lix boqol oo ciidana hadda toddobaadkan in lagu soo aadan waxaan xirayn doonaa shan boqol shalay airportkan joogay waxaa kasoo afar diyaaradood aa timide diyaarad wal waxa weeye diyaarad waliba waxay sidaa qaadkeyga yani diyaarad boqol ay la socdaan boqol soddon ay diyaarad waliba way buuxdaa ummaddu waxa weeyaan amnigaasay soo hiranaysa ay kusoo noqonaysaa wax ilaah loogu mahadiya runaanta dowladda soomaaliya ayaa dhowaan bilowday in awooddeeda ciidanka ay ku baahiso qeybo badan oo ka mid ah gobollada dhexe saraakiil iyo tababaryaal ciidan ayay u dirtay gobolka galgaduud si gunta hoose looga soo bilaabo dhismaha ciidankii qaranka korneyl cali cabdi faarax cali sandheere waa taliyaha tababarayaasha ciidan ee ka howlgalaya gobolka galgaduud isagoo ku sugan degmada caabuduaq ayuu v o eda uga warbixiyey qorshaha ay u joogaan galgaduud ciidamadu muddadii ay joogeen degmada caabuduwaaq ciidamada qaranka ee soomaaliya waxyaabahii loo aasaasay ayay horta qayb ka yihiin waxay kale oo meesha u yimaadeen ciidan horudhaca weeye oo gobolka oo dhan haddii ilaahay idmo ee gaarsiin doona waajibaadka guud ee ciidanka xoogga dalka soomaliya looga baahan yahay gobolka galgaduud dhammaantii waxaan tegi doonnaa degmooyinka kale ee gobolka ciidankan muddo kooban buu meesha joogaa hadda wuxuuna u yimid waxyaabo fara badan oo shaqooyinka fara badan oo ciidamadu ay qabtaan marka annagu waxaan nahay aasaaskii waxaan ilaa hadda aan ku howlannahay meelihii ciidamadu ay degi lahaayeen degaamadoodii si habeentoodii iyo wixii la mida iyo inaan kala dordooranno degaanadaas iyo wixii la mida in ay ciidamada soomaaliya meeshii lagu arko askari soomaaliyeed oo maraya in uu la mid yahay inuu qarankii uu la joogo in maaragtay ay ku hirtaan marka waxaa ugu muhiimsan in gobolka ciidanku u soo gaaray waxay la mid tahay in dowladdii federaalka soomaaliya ay soo gaartay guud ahaan gobolka ma jirtaa qorshe ay ku doonayso amisom inay tababarro ugu samayso ciidamada dowladda ee jooga galgaduud waa kan mar labaad taliyaha ciidamada amisom ee gobolada hiiraan iyo galgaduud kornel cismaan dubad waxaa bilaabi doonaa wakhti dhow haddii ilaahay idhaahdo inaan tababaro aan bilowna sidan oo kaleeta aan yaan iyagana u balaabi doonaa waxaan geyn doonaa ciidamo ciidamadaas tababara ayaan galguduud geyn doonaa iyaga qudhadooda ayaan intan keeni doonaa ciidama aan u tababari doono hodhowto inay macalimiin noqdaan taana waan isla soo qaadnay dhowaan xitaa maamulka waan ka wada hadalnay arrintaas marka waxaan rajaynaynaa wakhti dhow in dadaalkayagu ama howlgalkayagu uu ka bilaami doono galguduud haddaba tirada sii kordhaysa ee ciidamada soomaaliya ma gutaan waajibaad ka saaran iyaguse ma helaan xuquuqdii ay lahaayeen waxaa su-aashaasi u bandhigay taliyaha ciidamada dowladda soomaaliya ee gobolka hiiraan korneel tawane axmed gurey si fiican ayaa ciidanku u shaqeeyaa hadda oo u jaan qaaday oo u hagaagay kadib markii tababar ay siiyeen ciidanka hiil walaal amisom jabuuti waxyaaba badan ayuu qabtaa wuxuu ka qeyb qaataa difaaca gobolka hiiraan human rightska waxaa la yihahdo oo xuquuqda biniaadanka iyo wuxuu ka qeyb qaataa samafalka hay-adaha samafalka ula shaqeeyaa waxyaaba badan ayuu hadda ka qabtaa ciidanka hadda muddo lix bilood ayay tahay intii dib loo yegleelo tababaro loo siiyey oo ciidan qaran uu noqday ilaa hadda hal bil ayay qaateen oo maamulka gobolka siiyey ayay qaateen ayagoona xaquuq waxay cunaan moogiye wax kaloo mushaarooyin aanan haysan ayay garab istaageen ciidanka jabuuti ka etoobiya ka horeeyeen dagaalada ay galaan difaaca ay qabtaan ay ka shaqeeyaan samafalada iyo nabadeynta marka aadaan ugu hambalaynaya waa rag ku shaqeynaya qadiyad oo aada u wanaagsan laakiin wax hadda laga bilaabo dee marka hore dowladda iska taagereed wix hadda laga bilaabo waxaan rajayneynaa dowladda waa ka baxday kumeelgaarkii aqoonsi buuxday heshay wix hadda ka bilaato waxaan rajayneynaa in xaquuqdooda si dhab ay u heli doonaan
aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo warbixintaasiina la socodsiinayay waana tii u dambaysay ee ku saabsan taxani aanu kaga hadlaynay arrimahaasi